kulanti wanaagsan heerta hawada nagala socota ay meel walba waa dunida ka joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka martida makarafoonka toddobaadkanna waxaannu ku qaadaa dhigi doonnaa shir dhowaantan ku qabsoomay waddanka giriiga oo ku saabsanaa arrimaha gaadiidka badda oo ay isugu yimaadeen waddamada carabta iyo giriiga shirkaasi waxaa martigeliyey rugta ganacsiga carabta iyo giriiga waxaa shirkaasi ka qayb galay oo barnaamijkeenna martida makarafoonka iigu marti ah ismaaciil jirde warsame oo ah maareeyaha khataraha ee hay-adda maamulka dekedaha iyo eeraboorada portland eragon ee dalkan maraykanka ismaaciil marka hore ku soo dhowow barnaamijka martida makarafoonka mahadsanid jacfar ugu horrayntii bal anigii dhegaystayaasha noo faahfaahay shirkaasi muxuu ku saabsanaa maxaase looga hadlay
shirka wallaahi horta waa shir sanadle ah waxaana soo qaban qaabiyey rugta ganacsiga oo carab wadamada carabta iyo griiga ay isla leeyihiin oo xaruntoodaba ay ku taalo magaalada athens ee griiga marka shirka sanadkan wuxuu ku saabsanaa qaybta maraakiibta iyo dekedaha iyo maxay ahaatay badaha marka maadaama aniga aan ka shaqeeyo dhankaas hadda ayaa saas laigugu casuumay ganacsato fara badan iyo dowladana waa kasoo qayb galeen maxaa looga hadlay marka maxaa shirkaasi lagu soo qaaday meeqo maalmood ayuuna socday shirka laba maalmood ayuu socday waxyaabaha lagu soo qaaday waxaa waa horta wuxuu qabay qaybo oo dad madax ahoo si gaara loosoo casuumay oo ayaga khudbado ka jeedinaya way jireen sidoo kale howlwadeenada amase dadka ka shaqeeyo rugta ganacsiga naftirkooda hadale ee ayaga qaateen waa jireen laakiinse inta badan wadamada dadka maxay ahayd oo ka hadlaya gooni gooni waxaa jira waxyaabahan loo yaqaano panelka amase dad in laysla soo fadhiisiiyo ay ka munaaqashoonayaan amase ay ka doodayaan sidoo kale waxaa jiray hadal jeedino oo laga hadlayay wadan kasta ee iyo xaaladiisa dekadeed iyo badeed isay tahay marka aniga waxaan nasiib u yeeshay in aan ka hadlo dalka soomaaliya iyo xeebaheeda xeebahooda iyo dekedahooda intaanan tan soomaaliya u iman waddamadii shirkaasi ka qaybgelayay sidee bay uga hadleen dekedahooda xaaladda dekedahooda ay ku sugan yihiin hadda ma ka warrameen waxaa ku bilaabay griiga oo asaga ahaa wadanka oo asaga martigelinayay shirka oo waxyaalo badan a laga sheegay griiga maadaama ay yihiin wadan aad iyo aad ugu xeel dheer badmeexnimada marka aad ay ugu dheeraadeen waxay ka hadleen dekedahooda iyo awoodda ay u leeyihiin sidoo kale markab samaynta naftirkeeda iyo deked dhisitaanka iyo waxyaabo badanoo saas marka wadamadana sidoo kale ayagana saasoo kale camal ay uga hadlayeen wadan kasto iyo taariikhdooda sabad maxay kaba soo qabay yemen oo kale waxay ka hadlayeen inay dekeda cadan tahay deked aad u cimri dheer oo adduunyada dekedaha ugu micnaha cimriga dheer ay kamid tahay marka wadan walbo qaab ood u malaysid inuu wadankaas xayeysiinna iska samaynayo adduunyada weynahana indhihiida oo kusoo jeedinayo ay uga hadlayeen griiga dabcan arrimaha badaha ee aad baa loogu yaqaanaa markii ay ka hadlayeen awooddooda dhinaca badaha iyo maraakiibta iyo gaadiidka baddaba maxaa si gaara kuu soo jiitay oo ay ka sheegeen shirkaas waxyaabaha oo aad ii soo jiitay waxaa kamid ahaa wuxuu yidhi afartii markab oo adduunyada socoto mid kamida waxaa iskale huu yidhi dad griig ah ganacsato griig ah griigaa laga leeyahay micnaha uu ka diiwaangalsan yahay sidoo kale haddii la dhaho nooca tankerska kuwa loo yaqaano kuwa oo qaado waxa haamaha ayagana waaba waa hal saddexdiiba markaba waa hal marka boqolkiiba soddon amase waa boqolkiiba labaatan iyo shan marka wadan saas u yar micnaha tiro ahaan iyo dhul ahaanba oona adduunyadana xajimigaasna ka leh doorka noocaasa ka ciyaaro waxay ku noqotay wax oo istacajab ah laakiinse marka dib loosii fiiriyo waa wax suuragal oo wadan aad u xadaarad dheer waaye soomaaliya bad aad u dheer bay leedahay waddamada carabta iyo afrikaba waa wadanka ugu xeebta dheer leh soomaaliya dhul istaraatiiji ahna wuu ku yaalaa dhinaca dekedaha iyo gaadiidka badda iyo wax soo saarka dhinaca badda ah ee soomaaliya maxaad ka tiri soomaaliya nasiib wanaag waxay leedahay taariikh dheer oo waxaan ka ciyaarnay dowrar badan ayaan ka ciyaarnay oo hadda adduunya weynaha marka u sheegaysid kulli way dhagahooda way ku nugul yihiin oo soomaaliya way yaqaanaan taariikhdooda ma aha ayaga naftirkooda dad oo aan waxba ka ogeyn ma aha waxaan ka hadlay meelaha looga baahan yahay in oo laga kaabo micnaha dhanka waxaan loo yaqaano teknolojiyada kaba soo qabo hadda xeebaha adduunyada waa la casriyeeyey micnaha weynigooda bad badkooda iyo waxsoo saarka kale oo ilen oo hoos yimaado badaha iyo khayraadkooda marka aniga waxaan dhahay wadankan waa wadan dad yar dadkooda micnaha da ahaan dadka soomaaliyeed waa dad yar oo micnaha dad ma aha oo dad waaweyn da'dooda ahaan waa wadan oo ku dhagan sida kaba soo qabo wadamadan hadda oo landlockdka loo yaqaano oo gudaha ku jira sida etoobiya oo kale oo boqol milyan dad noocaas oo kale ah marka asagana waxaa laga heli karaa fursado badanaa jiri karo oo oo hadhowtii ganacsiyaa jiri karo wadankiina waa wadan oo xoolaha nool aad u soo saaro oo caan ku ah sidoo kale beeraha dalaga beeraha sidoo kale waxaa dhici karto inkastoo hadda uu aad aanan looga faa'iidaysanin malaayaga iyo kalluunka iyo khayraadka badda iyo sidoo kale macaadinta iyo hadda waxaan ooyal shidaalka iyo waxaas marka waxaasoo dhan ayaga dad indhaha ku haayo waaye marka dadka ma aysan ahayn dad aad ugu baahanba in oo looga laga dhaadhiciyo ee keliya waxay rabeen ay diyaar u yihiin ganacsada soomaaliyeed iyo dowladda soomaaliyeed iyo qof kastoo ay ka gaari karaan markaas ay rabaan in ay maxay ahayta soo jiitaan oo ayagana lasoo dhoweeyo oo ayagana ay dabcan waxyaabaha ay aad xoog u saarayeen waxaa kamid ah kale nabadgelyadoo kale iyo noocaas oo kale ee xoogaa ay keliya ay su-aalo ka qabaan walaac ka qabaan ha marka su-aalahaasna waa uga jawaabayay inta badan waana run hadda nabadgelyada hadda way soo fiicnaatay dabcan boqolkiiba boqol ma aha marka aniga marka ay ay anigan i weydiiyaan dhinaca oo waxaan ka hadlayay riskiga markaas shaqadayda waxay tahay maareynta khataraha marka markaan u sheego inaan anigaba ahayba qof khatarahaba maareeyo xoogaa marka waxay tusaysay in aan fahamsanahay meeshay ayaga ka imaanayaan amase waxyaabaha ay ka walwalsan yihiin waa gartay marka suurtagal ma tahay maadaama dadkii madaxdii kala duwaneyd ee waddamada carabta matalaysay tii waddanka giriiga matalaysay ganacsato shirka ka soo qayb gashay marka aad si gooni gooni ah u kulanteen oo aad sheekaysateen hadda suurtagal ma tahay marka ganacsiga dhinaca badda ah ee soomaaliya in la xoojiyo oo albaabada loo furo oo sida waddamada kaleba ay uga hadlayeen soomaaliyana ay noqoto waddan u dhigma badda uu haysto inta ay la eg tahay aad iyo aad weliba waxaa aad ii dhiirigeliyey waxaa joogta ganacsato fara badan oo reer yeman ah waad la socotaan dhibaatada ka jirta yeman inay naga baaxad weyn tahay hadda la jooga ma ahane maba naga yaraba marka ayagana marka qaabkay uga hadlayeen markaan arkay iyo dalkooda iyo naftirkooda iyo dadiilada ku jirtay iyo ayagoo tusaalayaal kusoo qaadanaya sida wadamo maxay aheeto oo horey u dhibaataysnaayo oo degay gadaal dambe anigana sidii kale camal si lamid ah aan aan uga sheekeeyey runtiina haddii la fiiriyo hadda aad waxyaabaha ay dhinacyada ay aad u danaynayeen waxaa kamid a ganacsatada ay igala hadleen dhinaca mooska oo kale aaday u danaynayeen sidoo kale waxay danaynayeen xoolaha nool aaday u danaynayeen waxay danaynayeen ganacsatada soomaaliyeed dhinaca isgaarsiinta hadda waxyaabaha ay soomaaliya ku ammaanantahay kamid tahay isgaarsiintayna hadda aaday u sarreysaa wadamo badan oo hore u maray ka sarreysaa marka waxyaabahaas waxay sahlayaan marka inay ganacsi keensadaan inay waddanka ka shaqaystaan qaarkood waxay iiga sheekeynayeen naftirkooda inay horey ula shaqeeyaan soomaaliya ay jecelaan lahaayeen inay kusoo noqdaan marka aniga waxyaabahaasoo dhan marka waxay ii noqotay waxyaabo oo aan ka hadli karo oo maadaama aan anigana u diyaargaroobo xoogaa aan baaritaanna sii sameeyey aan xiriiro la sameeyey dad kala duwan oo dowladda soomaaliyeed iyo iyo ganacsatadaba kamid ah oo aan mar naftirkeyga aan la tagay meesha macluumaad muhiim ah aan aan qiyaasayay inay inay jeclaan doonaan waaya ugu dambayntii marka aad indha indhaysay sida shirka uu u dhacayey ganacsato iyo madax dowlado ka socdana aad la kulantay maxaad is leedahay hadda fursadda soomaaliya ka jirta ee bannaan ee aad is leedahay waa la dabooli karaa dhinaca ganacsiga badda iyo gaadiidka baddaba maxay tahay waxyaabaha oo aad iisoo jiita waxaa ka mid ahaa oo hadda sooma hadda marka aan wax aan iibgeynayno kaba soo qabo waxyaabaha laga laga walwalo waxaa waaye waqtiga ay qaadanaysa badda ay ku jirayaan marka combany hadda waxyaabaha aan la hadla waxaa kamid ahay combany oo leh waxaan riifarka loo yaqaana amase maraakiibta oo leh qaboojiyaasha oo igu dhaheen waxay sameyn karaan ay awood u leeyihiin in ay ayagoonan halaabin badeecooyinka gaar ahaan qudaarta iyo iyo hilibka iyo noocaas oo kale ay qaadaan ay yurub geeyaan marka waxaa loo baahan yahay keliya in dadkaas lala shaqeeyo waaya aad baad u mahadsantahay mahadsanid
kaasi waxa uu ahaa ismaaciil warsame oo ah maareeyaha khataraha ee hay-adda maamulka dekedaha iyo eeraboorada portland ee dalkan maraykanka barnaamijka martida ayuu marti igu ahaa intaynu mar kale hawada dib ugu kulmayno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo